ujeedda xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd toddobadii bishii koowaad laba kun toban iyo toddobo saacadduna ahayd tobankii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow dable xoogga labaatan iyo laba afar boqol sagaashan iyo lix cali maxamed isaaq ina xabiibo xasan ismaaciil labaatan iyo afar jir ah ku dhashay degiin baydhabo ka tirsan ururka afartan shanaad guutada toddobaad qaybta lixdanaad laba dable xooga labaatan iyo laba shan boqol labaatan iyo saddex cilmiile cabdulaahi nuur ina xabiibo maxamed nuur labaatan jir ah ku dhashay degiin bardaale ka tirsan ururka afartan shanaad guutada toddobaad qaybta lixdanaad kuwaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacwooyey in ay ku kaceen fal asluub xumo ah islamarkaana ay amar la-aan ka soo tageen goobtii shaqada oo ahayd difaaca hore ee deegaanka goofguduud shabeelow dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd qodobka boqol iyo afar iyo boqol konton iyo toddoba xeerka qaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedaysanayaasha ay ka hor qirteen garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad markay dhegaysatay dooddii qareenka oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah dable xoogga laba laba afar sagaashan lix cali maxamed isaaq laba dable xoogga laba laba shan labaatan iyo saddex cilmiile cabdulaahi nuur ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay min hal sano xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racafaan sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad taariikhdu markay ahayd toddobada bishii koowaad laba kun toddoba iyo toban saacadduna ay tobankii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay eedaysanay dable xoogga saddex iyo toban sagaal boqol afartan iyo toddoba xasan cali maxamed ina faadumo cabdi maxamed shan iyo labaatan jir ah ku dhashay waajid degan baydhabo ka tirsan ciidanka badda muqdisho kaasoo xafiiska xeerlaaanta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacwooyey in uu ka soo baxsaday fadhigiisa islamarkaana uu gatay qorigii uu ku qornaa oo noociisu ahaa ak forty seven ukraine nomber toddoba saddex ebir labo oo laga lahaa taliska ciidanka badda dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii soo gudbay xeerlaalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd qodobka boqol siddeetan iyo lix iyo boqol soddon iyo laba xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedaysanaha uu ka hor qirtay garsoorka isagoo caddeeyey inuu qorigii uu ku qornaa lunsaday oo uu gatay islamarkaana ka soo baxsaday fadhigii uu ka tirsanaa markay dhegaysatay dooddii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fudude sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanaha dable xoogga saddex iyo toban sagaal boqol afartan iyo toddoba xasan cali maxamed cabdi uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo ogey waxayna ku xukuntay hal sano xabsi ciidan ah iyo in uu u soo celiyo taliska ciidanka badda qorigii uu ka lunsaday ilaa uu qorigaa soo celiyana waa uu u xirnaanaya lama sii dayn karo ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa uu furaan racfaan sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad taariikhdu markay ahayd toddobada bishii koowaad laba kun toddoba iyo toban maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad iqaabadkii loo haystay eedaysana dable xoogga sagaal iyo toban soddon aadan maxamed ibraahim aadan maxamed ibraahim xasan bayow ina khadiijo cali yarow soddon jir ah ku dhashay degan buur hakaba ka tirsan ururka afartan iyo toba guutada toddobaad qaybta lixdanaad kaasoo xafiiska xeerlaaanta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacwooyey in uu si bareer ah oo ulakac ah u dilay taariikhdu markay ahayd sagaalka bisha afraad laba kun lix iyo toban marxuum la ohan jiray akis dable daraawiish cali nuur cali ina faadumo cali sagaaliyo toban jir ahaa kadib markii uu ku dhuftay laba xabadood oo ak forty seven ah kagana dhuftay garabka bidix iyo naaska inta u dhaxaysa dilkaas oo ka dhacay degmada buurha kaba xaafadda wada jir dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayadda boqol toddobaatan sideedaad suuratu albaqara aayadaha soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratu almaa'ida iyo qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka iqaabta soomaaliyeed iyo qodobka sagaaliyo tobnaad xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qoraalka taliyaha saldhigga buliiska degmada buurhaka waa uu ku caddeeyey in aysan eedaysanaha u haynin cid ku caddaynaysa dembiga lagu soo eedeeyey markay ogaatay in maxkamadda la horkeeni waayo wax markhaati ah oo eedaysanaha ku caddeeya dembiga lagu soo eedeeyey markay dhegaysatay gebagabadii xeerlaaliyaha oo ahayd in maxkamadda go-aan ka gaarto dacwadda eedaysanaha maadaama la waayo markhaati ku caddeeya dembiga loo haysto markay dhegaysatay dowladda qareenka oo ahayd in eedaysanaha laga sii daayo xabsiga loona celiyo xorriyaddiisa sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysana dable xoogga sagaal iyo toban soddon aadan maxamed ibraahim xasan bayow uusan ahayn dembiilo galay dembigii lagu soo ogey waxayna amraysan xabsiga si deg dega looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad taariikhdu markay ahayd toddobada bishii koowaad laba kun toddoba iyo toban waxay u fadhiisatay dacwad qaabadka loo haysto eedaysana dable xu dable daraawiish axmed cabdulqaadir aadan ina xasiiso qaadi axmed sagaal labaatan jir ah ku dhashay buur eyle degan buurhakaba ka tirsan ciidamada daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya kaasoo xafiiska xeerlaarinta maxkamadda ciidamada qalabkiisa qaybta lixdanaad ku soo dacweeyey inuu si bareer ah oo ulakaca u dilay taariikhdu markay ahayd koodii bishii shanaad laba kun lix toban marxuum la odhan jiray cabdi yuusuf xasan ina aamino gaaljeceli soddon jir ahaa kadib markii uu ku dhuftay xabad caake forty seven kagana dhacday madaxa dhanka bidix kana baxday dhinaca midigta iyadoo iyadoo burburisay lafta madaxa dilkaas oo ka dhacay degmada buurxakaba agagaarka buundaweyn dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbay harlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneyd aayadda boqol toddobaatan iyo sideedaad suuratu albaqara aayadaha soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratu almayda iyo qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka iqaabta soomaaliyeed iyo qodobka sagaal iyo tobnaad xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay dhegaysatay marqaash markhaatiyaasha maxkamadda la hor keenay oo si buuxda ugu caddayn waayeen eedaysanaha dembiga lagu soo eedeeyey markay degeysatay dooddii qareenka oo ahayd in eedaysanaha laga sii daayo xabsiga loona celiyo xorriyaddiisa sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanaha dable xooga dable daraawiish axmed cabdulqaadir aadan uusan ahayn dembiilo galay dembigii lagu soo ogey waxayna amraysaa in xabsiga si deg dega looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq